waa mahadsantaa bashiir weerarka coosweyne saameyntiisu waxay ahayd mid maxalli ah iyo mid caalami ah soomaaliya oo keliya kuma ekayn xataa dowladaha gobolka ee saliibiyiinta weerarkaas waa uu saameeyey waxaan ogeynay markii weerarku dhaca kadib ciidamada kufaarta afrikaanta ee jinsiyadaha kala duwan leh oo wakhtigaas la qorsheynaya in kumanaan ay baxaan dib loo dhigay golaha waxaa loogu yeeray ammaanka qaramada midooba ayaa fadhi yeeshay iyo golaha nabadda iyo midnimada midooda afrika waxayna xakiyeen ciidamadii kolkaasi bixi lahaa kooxda ridada soomaaliya ayaa codsigaas dirtay oo golaha ammaanka qarmadooda ka horsheegtay in weerarkii cosweyne ciidankeeda lagu laayay dib udhac weyna uu u keenay sidaas daraadeedna waxay codsatay in ciidamada kufaarta afrikaanta oo xilligaas in dalka laga saaro la qorsheynayay dib ayaana loo dhigay ilaa iyo hadda guuldarada cosweyne ka dhalatay oo lacago malaayiin doolar ah kufaarta afrikaanta qudhooda dhaxal siiyey lama bixinin ciidamadii wakhtigaas dib loo dhigay inay baxaan qarashkii ku baxayey oo malaayiin doolar ah mushaarkooda iyo saadkooda weli kufaarta afrikaanta waxay ku leeyihiin oo ay qaansheegad ahaan ugu sheeganayaan waxa loogu yeero qaramada midoobey saameynta dagaalka cusweyn runtii kuma koobnayn oo keliya ah mid militari iyo mid maaliyadeed waxaa jiray haziimo macnawi ah oo aad u weyn oo ilaa hadda kooxda ridada malijaadkeeda ku dul hoganaysa weerarkaas markuu dhacay kadib xamladii cadowga waa istaagtay mujaahidiinta ayaana qaaday weeraro dardar ku socday ilaa iyo la soo gaaray dhammaadkii sanadii labada kun iyo afar labaatanka iyo bilowgii sanadan labada kun shan iyo labaatanka oo mujaahidiintu ay soo ceshadeen dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee cadowga u qabsaday cusweyne kadib maanta mujaahidiintu waxay gacanta ku hayaan magaalooyin waaweyn oo kamid yihiin aadan yabaal maxaas moqokori masaajid cali guduud ceelbaraf biyo cadde ilaa iyo deegaano kaabiga ku haya degmada jowhar ee wilaayada shabeellaha dhexe uu ka mid yahay deegaanka warciise oo qiyaastii labaatan kilomitir oo qura u jira degmada jowhar cusweyne kadib waxaan aragnaa in cadowga laga saaray deegaano muhiim ah maleeshiyaadkii murtadiinta macnawiyaadkooda oo jabay xataa waxaa warbixinadu ay tilmaamayaan in ciidamaynta ama tajniidka ee kooxda ridada ay samayso uu aad hoos ugu dhacay tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii cusweyne siyaasadda iyo maxaafisha lagu falanqeeyo amniga ee geeska afrikana waxaa qabsaday haziimadaas taariikhiga ah ee caskarka ridada soo gaaray iyo guusha weyn ee allah subxaana watacaala uu makaniyey mujaahidiinta marka waxaan dhihi karnaa maxarakadii cusweyne waa maxrako aan ka go'i doonin qulubta dadka muslimiinta waa maalin allah subxaana watacaala uu kala saaray xaqa iyo baadilka gobolada dhexe dalka soomaaliya